ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay laba kalena waa ay ku dhaawacmeen israsaaseen ka dhacday fagaaraha sayidka ee magaalada muqdisho goob uu ka socday dibadbax lagu soo dhoweynaya ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo israsaaseyntan ayaa waxaa la sheegay inay dhex martay ciidamo ka tirsan dowladda iyo kuwo maleeshiyo ah oo ilaalinaya ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya seenab abuukar maxamed ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada muqdisho ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa saaki ka soo degay garoonka aadan cadda ee magaalada muqdisho sanad kadib markii uu iska casilay xilkiisa iyadoo dadweyne fara badan oo dhoobnaa dibadda iyo gudaha garoonka islamarkaana sitay sawirkiisa ay ku soo dhoweeyeen garoonka diyaaradaha waxaana farmaajo markii ay soo cagadhigatay diyaaraddii siday ay mawjado dada oo ku sugnaa gudaha ay bilaabeen inay jiraan ilaalada ammaanka si ay u gacan qaadaan maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa shir jaraa'id uu qabtay ugu horreyn ugu mahadceliyey dadka soo dhoweeyey waxaana uu sheegay inuu ku soo biiray musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimada soomaaliya waxaana uu ballan qaaday in isbeddel uu u horseedi doono dalka isaga oo ka duulaya waxqabadkiisii lixdii bilood markii uu ra-iisul wasaaraha ahaa waxaana uu ugu baaqay xildhibaanada cusub inay doortaan hoggaan daacad ah waxaa kale oo loo baahan yahay hadda xulidda lagu wado baarlamaanka in oday dhaqmeedyada loo daayo oo aan lagu barashar garaynin oo aan lagu cadaadin loo daayo iyagu inay keensadaan cidday u arkaan oo masali kara beeshooda waxaanan ka rajaynaynaa inay keenaan xul ma aha keliya xul beesha inay keenaan xul qaran oo runtii masali kara qaranka iyo dowladda soomaaliyeed dadkaas ka mid noqon doona baarlamaanka soo geli doona si ay iyagu naftigooda ay ugu coodeeyaan ama ay u doortaan dowlad taya leh oo wanaagsan oo runtii la jaanqaadi karta shirka jaraa'idda oo hordhac u ahaa bandhigga ololaha doorashadiisa ayuu maxamed cabdulaahi farmaajo ugu baaqay dhanka kale dowladda inay mushaarka siiyaan tobanka maalmood ee soo socota xildhibaanada baarlamaanka shaqaalaha dowladda iyo ciidamada oo uu sheegay inaanay wax mushaara helin muddo shan bilood ah waxaa nagu maqaalo ah in muddo toban bilood aan mushaarkooda la siinin bisha ramadaan fadligeeda waxaan ka codsanaynaa dowladda inay tobanka beri soo socota ay xoogga saaraan sidii mushaharada shacabka mushaharada ciidamada qalabka sida ee shaqaalaha dowladda iyo xildhibaanada xuquuqdooda loo siin lahaa si ay iyaga iyo qoysaskooda maalinta ciidda ah oo toban beri kabacdi ah si farxad leh ay ula iidaan carruurtooda banaanbax lagu soo dhoweynayey farmaajo ayaa ka dhacay magaalada muqdisho markii uu ka soo degay garoonka iyada oo dibadbaxayaashuna ay socod dheer ku soo mareen waddooyinka muqdisho kuwaasoo ugu dambeyn isugu yimid waddada makaal mukarama intaa kadib xaaladda ayaa noqotay mid kacsan kadib markii taageerayaasha farmaajo oo isugu soo uruuray barxadda sayidka uu gaaray nuuca raaxada ah uu rasaas ku furay taa oo sababtay geerida hal qof iyo dhaawaca laba kale inta la ogyahay halka ciidamada sugayay ammaanka dibadbaxayaasha taageerayaasha farmaajona ay rasaas ku jawaabeen waxaan ahay taageere farmaajo maanta waxaa u lahay inaannu maantu soo baxee aan bannaan baxno ummadda tusno codkayaga iyo caalamkayaga maantana waa arkaysaan waxa xabadiya adduunyada dhaca saynab abuukar maxamed v o a muqdisho